أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
bismillaahi araxmaani araxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta muslimiinta ah ee aynu jecelnahayow meel walba oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo aalaaba aad kala socotaan idaacadda islaamiga andalus xarmaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aannu ku leennahay aaladda internetka qodobada xiisaha badan ee faafreebka caawa aan idinkugu henno inshaa allah waxaa ka mid a ciidamada mujaahidiinta oo qarax la beegsaday fariisin maleeshiyaadka murtadiyiinta ay ku leeyihiin degmada beled xaawo ee wilaayada gado faahfaahinnadii ugu dambeeyey ee qaraxaas ayaan idiin haynaa maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo soo gebagabeeyey mukhayam tacliimi ah oo uu u qabtay ardayda wax ka barta wilaayaadka islaamiga ah iyo xalqadii koob iyo tobnaad ee xalaqaadkii mawaacid ramadaaniya oo aan idiin soo wadnay tan iyo intii ay bilatay bisha barakaysan ee ramadaan qodobadaas iyo wixii nagu soo kordha ayaad faafreebka wararka ku maqli doontaan mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka
أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة waa habeennimo khamiisa taariikhduna ay ku beegan tahay lix iyo tobanka bisha ramadaan sannadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo faahfaahsan ciidamada mujaahidiinta ayaa qarax la beegsaday fariisin maleeshiyaadka murtadiyiinta ay kaga sugnaayeen degmada beled xaawo ee wilaayada gado wararkii ugu dambeeyey ayaa sheegaya in qaraxaasi uu dhaawac ka soo gaaray askari murtad ah oo ka tirsanaa maleeshiyaadkii murtadiyiinta ee ku sugnaa halkii qaraxa lala beegsaday insha allah wixii warar ee ku soo kordha barnaamijyadeenna iyo wararkeenna dambe ayaad ku dhegaysan doontaan الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلود waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafreebka wararka maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo soo gebagabeeyey mukhayamkii tacliimiga ahaa ee muddada socday kaasoo ay ka soo qayb galeen faracyada kala duwan ee macadka qurduba iyo madaarista nidaamiga ah ee wilaayaadka islaamiga ah xafladan oo heerkeedu sarreeyo ayaa ka dhacday degmada jilib waxaana ka soo qayb galay mas-uuliyiinta wilaayada culimo waxgarad iyo marti sharaf kala duwan ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay sheekh jaamac cabdisalaan oo ka mid ah culimmada soomaaliyeed يقول الله تبارك وتعالى فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات اخوتي الكرام رجع halkan fadhiya waa raggii qaybta waxbarashada ee macrifada ku mashquulsanaa ama ka shaqaynayay baranayay waxaynu ogsoonahay macrifadu wax kasta oo la bartaahi ama waxbarashada wax ku oolkaahi dariiqa ciziga iyo sacaadada weeye qof walba wuxuu ku qiimaysan yahay wixii uu yaqaan qiimaha waxa uu bartay ay leeyihiin buu ku qiimaysnaanayaa qof saa darteed baa qofka diinta marka ku takhasuso oo dadka ruuxdooda uu daweynayo ama marka uu jirkooda daweynayo oo dhakhtar yahay cilmiga tashriica shareecaduna isaguna wuxuu u baahan yahay dhaqangelin oo haddaan la dhaqangelin isaguna cilmi maba ahaba ku leeyahay nebigu sala allahu calayhi wasalam man yuriid illaahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin diinta ma waxaa loogu talagala in la iska akhriyo mase in lagu dhaqmo hadduusan ku dhaqmin waxba ma fahminba fahamba lama hayo diintu marka dhaqangelin bay u baahan tahay iyo faham faclam annahu laa ilaaha ila allah waxay u baahan tahay qofku inuu u dhaqangeliyo salban wa iijaaban salban maxaan u jeednaa wixii la iska reebay oo munkaraadka iyo fawaaxiishta iyo kabaa'irta ah inuu ka fogaado qofku oo u garto addoon ilaahay inuu yahay ku xiran oo kaamira saaran tahay oo loo jeedo oo la maamulayo inuu xishoodo sayidkiisa inuu ka xishoodo maadaama addoonnimo u oggolaaday iijaabun waa maxay wixii loo diray oo waa lagu waajibiyey oo dhan inuu la yimaado oo diyaar la yahay koonkan oo dhan maxaanu yidhi waxaa ugu qaalisan oo ugu culis oo ugu muhiimsan waa laa ilaaha illa allah diinta waxaa ugu horeeya uguna muhiimsan waa laa ilaaha illa allah wax ka horeeyaana ma jiro wax ka dambeeyaana ma jiro afaman yaclamu ana maa unzila ilayka min rabbika alxaqu kaman huwa acmaa
intaasi kadib waxaa munaasabadda warbixin looga dhagaystay maamulihii mukhayamkan oo muddo soo socday waxaan u mahad celinaynaa dhammaan dadka ka soo qayb galay xafladdan ikhtitaamiga ah mukhayamka tacliimiga ah ee labaad kaas oo bilowday maalin isniin ah shanta bisha ramadaan sannadda kun afar boqol afartan iyo toddobo hijriya mukhayamkan sida inooga muuqata boorkiisa waxaa loo qabtay dhammaan ardayda madaarista iyo macaahidda ee wilaayaadka islaamiga waana kiisa labaad mukhayamka waxa uu leeyahay ahdaaf waxaa ahdaaftiisa ka mid ah in lasoo iktishaafo ardayda mutamayisiinta ah iyo kuwa allah uu ku manaystay caqliga iyo hibada iyo xifdiga allah uu ku manaystay subxaanahu wa tacaala waxaa kale ka mid a ahdaafta mukhayamka ardayda in la dhiirogeliyo anta ay ku jiraan fasaxa sanadka waxaana la qaaday imtixaan imtixaankaa kadibna mukhayamkaana ka dambeeyey si ardaydii loo nashaadgeliyo laguna nashaadgeliyo waxyowga anfacaya adduunkooda iyo aakhiradooda waxaa ahdaaftiisa ka mid ah in la dul istaago xaalaadka tacliimiga ah ee ardayda gudahooda ka jira waxaa kaloo ahdaafta ka mid ah in la sugo cisada islaamka iyo arrimaha sarsare ina allaha yuxibu macaaliya alumuur wayukrihu safsaafaha iyo arrimaha sare quluubta ardayda ama dadka hadda soo koraya mukhayamka waxaa ka baxay duruus waxyaalaha mukhayamkan anshitada u ahaa waxaa ka mid ahaa tartamo una dhexeeyey shan iyo toban majmuuco dadkan waxay ka wada socdaan wilaayaad kala duwan ayay ka wada socdaan qaar ka mid ah ardaydii ka soo qayb galay mukhayamka uu degmada jilib ku qabtay maktabka tarbiyadii tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa iyaguna halkaasi ka hadlay أيها الحاضرون في هذه المخيم التعليمي لدورة الثاني لطلبة معاهد قرطبة والمدارس النظامية لجميع ولايات الإسلامية وشعاره انهم فتيه امنوا بربهم وزدناهم هدى يسر طلاب جبى الوسطى الاسلاميه ترحيب الضيوف الافاضل الذين جاءوا لهذه الحفله الجميله حفله الجميله من كل فج عميق والتي هدفها زياده الثقافه وتوسيع نهدة الطلاب لولايات الإسلامية والتعارف وتقوية روابط الأخوة الإيمانية التي تفتح لكل موحد بابا عظيما قال الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة ونقول لكم أهلا وسهلا ومرحبا بالحفلة المميزة ونرحبكم مرة ثانية لكل شخص باسمه ومكانته أولا العلماء والمشايخ العاملين لدينهم الذين قال الله فيهم إنما يخشى الله من عباده العلماء ثانيا الإعلاميون الذين يظهرون الحقيقة كمؤسسة الكتائب وإذاعة الأندلس ثالثا النقباء الذين لهم دور في المجتمع رابعا مكتب التربية والتعليم لحركة الشباب المجاهدين الذين أخرجوا هذا الفوق الحضاري خامسا وللولايات الإسلامية وجميع الولاة والأمراء ومن رأسهم أميرنا الكمي الباسل الشيخ أحمد عمر أبو عبيدة حفظه الله ورعاه سادسا الآباء والأمهات الذين يتمشون الأولاد في جل أوقاتهم سابعا الحاضرون الأكارم الذين لهم الفضل في الاستماع حياكم الله جميعا وأسعد الله أوقاتكم صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين نحن إخوانكم من طلبة ولاية بايع الإسلامية الذين وفقهم الله أن يساهموا في الم- في المخيم التعلي في المخيم الصيفي لمكتب التربية والتعليم من حركة الشباب المجاهدين الأساتذة الكرام الذين صبروا معنا في هذه المدة لذا نطلب من مكتب التربية والتعليم أن يكرر لنا مثل هذا المخيم لنستفيد منه فوائدا غفيره كما استفدنا منه الآن أقول لإخواننا الطلبة المشاركين في هذا المخيم أهلا بكم بمن حضروا جميعا كلما هب النسيم لكل غضب يلثم أحبتنا الكرام أسرنا ويسعدنا أن نح- أن نلحق بكم لهذه الحلقة المباركة التي استفدناها علما جما وفكرا طيبا منها حياتنا مع القرآن والتاريخ المعاصرة وفقه الواقع ومادة الإدارة والعقيدة الراسخة وتأملات مع سورة يوسف ومحاضرات علمية وعمر وافية كما هو معلوم لدى الجميع أن ولاية جب السفلى الإسلامية تقدمت بحضارة تعليمية في الأوانة الأخيرة حيث فتحت خلال سنتين معهد الخرطبة ومؤسسة الحكمة ومعهد السقاوي في مدينة جمامة لذا نحن أمة متماسكة ومتعاونة
وبعد السلام نحن طلاب من ولاية جذوة الإسلامية فقد شاطرنا هذا المخيم لدوره الثاني الذين شاركوا عدد من الولايات الإسلامية فقد استفدنا منها فنونا متنوعة نهنئ أصدقاءنا الطلاب الذين ساهموا معنا في هذا المخيم بصبرهم وجهدهم وحسن معاملتهم معنا من البداية إلى النهاية فنقول لهم فليكن شعاركم منايا من الدنيا علوم أبثها وأنشرها في كل باد وحاضر
dadkii munaasabadan ka soo qayb galay islamarkaasina kelimaadka ka jeediyey waxaa ka mid ahaa salaadiyiinta wilaayadda islaamiga ah ee jubbada dhexe وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال تعالى وقل ربي زدني علما الله سبحانه وتعالى يا مهد إسكاله maanta waxaan ka soo qayb galnay xaflad heerkeedu aad u sareeyo mukhayam tacliimi ah oo doorkiisii labaad ayaan ka soo qayb galnay fii jamiici alwilaayaat maasha allah ilaahay subxaana wa tacaala ayaa mahad iska leh walaalaha isku soo aadiyey mukhayamkan oo soo diyaariyey insha allahu tacaala u fikiray ilaahay ha ka abaalmariyo run ahaantii waa arrin micnaha insha allahu tacaala soo jiidasho leh waxaan u mahad celinayaa eh, maktabu tarbiya wa tacliim lixarakati shabaab almujaahidiin howshaan mxuu yahay, qabanqaabadan iyo gogashaan qiimaha badan dhigay macallimiinta marka wilaayaadkaas ardaydan macallimiinta soo saareen iyo waalidiintoodaba iyagana waanu mahad celinaynaa rag weligood is arkin ayaa maanta isbartay soo maa insha allahu tacaala waxaan leenahay maktaba tarbiya wa tacliim iyo sii labalaaba insha allahu tacaala annagana aad baan u soo dhowaynaynaa waanu ku faraxsannahay waxaan u baahanahay in la soo celceliyo wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu ugu dambayn waxaa mukhayamka soo gebagabeeyey waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish allah ayaa mahad iskale subxaanahu wa tacaala allihii inagu soo kulmiyey guri ka mida guryihiisa innagoo soo khatimayno soo gunaanudayna mukhayamkii tacliimiga ahaa dowrkiisii labaad ee u socday ardada madaariista iyo macaahiidda wilaayaadka islaamiga guud ahaan waxaan khatimkeedii u joognaa xiritaanka xafladda aadka u qiimaha badan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala nasiib oogu daray wilaayadan jubbada dhexe inay xafladan martigeliso ardadan wilaayaadka islaamiga laga soo aruuriyey guud ahaan wilaayaadka islaamiga ee maanta ina hor fadhiya tiradooduna ay aada u fara badan tahay masjidka waad arkaysaan gees ilaa gees wuu buuxa iyagaa camiray ilaahay ayaan uga mahad celinaynaa subxaana wa tacaala inoo fududeeyey kulankaas muqayamkan waxaa shicاar looga dhigay inahm fityة aamanuu birabbihim wazidnaahum huda waana markii labaad ee maktabku uu qabto allah ayaa ku mahadsan subxaanaه wa tacaala uma waxaan uga mahad celinaynaa walaalaha maktabu tarbiya wtacliim lixarakaةi shabaab mujaahidiin oo iyagu howshaan u istaagay horena ardaydan wilaayaadka iyagoo jooga gacanta ku hayay waxbarashadoodii iyo adaabtoodii iyo akhlaaqdoodaba ka warhayay haddana ilaahay subxaana wa tacaala uu u fududeeyey inuu isu keeno arday tiradooda intaa la eg tahay si mataqaanaaye wacyigooda cilmiyeed iyo kooda garaadkoodaba kor loogu qaado maktabka iyo maamulayaashii iyo macaahiddii gacanta ku haysa dhammaan waan u mahad celinaynaa jazaahum allahu khayran intaa ka bacdi ardada safarada dhaardheer soo galay waalidiintoodii iyo ehelkoodii ka soo tagay iyagana waan u mahad celinaynaa ilaahay subxaana wa tacaala miisaankooda xasanaadka ugu daro khayr yuu ilaahay idila doonay subxaana wa tacaala nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi diin ilaahay wuxuu idin baray oo idin fahansiiyey diinka rabbi subxaana wa tacaala inaad ilaahay diinkiisa barataan oo aada fahantaanno waa nicmo weyn oo ilaahay subxaana wa tacaala oo idinku galladaystay oo u baahan inaad ilaahay uga mahad celisaan subxaana wa tacaala waxaad ogaanaysaan ilaahay wuxuu inoo sheegay dadka cilmiga leh ee waxbartay iyo kuwa aan waxbaranaysan sineen ilaahay wuxuu leeyahy qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waaladiina laa yaclamuun miyay sima yihiin jawaabtu waa maya ardayga waxbartay ee yaraantiisa ku sabray inuu waxbarto cilmiga sharciga iyo culumta kale inuu barto ku sabra hadhow markuu weynaado lamid ma noqonayo midka waktigiisa aan ka faa'iidaysanayaan waxba baran lamid ma noqonayo waxaad ku bishaaraysataan dariiq dheer yaad soo marteen safar dheer yaad soo jiirteen safarkaa nebigu calayhi salaatu wasalaam ee cilmiga loo raadinaya bishaare ayuu inoogu sheegay man salaka ariiqan yaltamisu fiihi cilman sahala allaahu lahu bihi ariiqan ila aljanna waxaad u soo socoteen waxay ahayd inaad cilmi kordhisataan sharci ah inta safarka aad ku jirteen oo marka dariiqa aad soo marayseen wuxuu ilaahay idinkugu sakhirayaa subxaanahu wa tacaala dariiqa aad jannada ku tegi lahaydeen taana waa bishaaro weyn oo ilaahay subxaana wa tacaala idinku manaystay wax badan iyaad ka korsateen ood ka faa'iideyn oo cilmi leh oo idinka dhexdiinna oo isbarta ah oo laga yaabo dad badan oo ardadan ka mid ah gobolkan jubbada dhexe inaysan hore u imaanin ama magaaladan jirin taana waxay idiin ahaanaysaa dalxiis oo aad ku timaadeen wilaayada jubbada dhexe qaar laga yaabo wilaayaad aan webiba lahayn inay ka yimaadeen oo laga yaabo hadda inay arkeen webigii jubba inay arkeen oo horey taarikhda ay kusoo qaadan jireen way dhici kartaa arday fara badan oo bugaag taarikhda kusoo qaatay haddana nasiib u yeeshay webigii jubba inay arkaan wilaayadii jubbada dhexen ay arkaan magaaladii jirin ay arkaan ardaduna waa saas oo kale intay ku jiraan mukhayamka noocan oo kale ah cilmiga u kordhayo dadkiiay baranayaan dalkiina way baranayaan idinka dhexdiinana waa isbaranaysaan isbarashadiina marka waxaa ku jirta walaaltinimo oo waxaad baranaysaa qof walaalkaa oo wilaayo kale ka soo jeeday oo telefoonada kala qoranaysaa ummadda muslimiinta gaar ahaan ummadda soomaaliyeed way idin wada filanayaan oo khayr yaa laydinka sugaya ardadiinaan faraha badan waxaa tihiin berri qiyaadadii ummaddan usoo bixi lahayd hoggaankii ummaddan waxaa tihiin hadduu alle idmo culammadii berri ummaddan ilaahay diinkiisa bari lahayd ummaddiyaa tihiin annagu raayadan tawxiidka meesha tabartu ayna dhigta ama tii rabbi noogu timaadaan gaarsiinaynaa laakiin ragga loo baahaya berita inay meesha kasii qaadaan oo kasii wadaan oo meelo kale kasii fog gaarsiiyaan idinka way insha allahu tacaala marka ummaddiina waa idinku tashanaysaa hooyooyinka iyo aabbayaashiida dhalana waa idinku tashanayaan oo waxay idinka sugayaan wanaag iyo khayr aada la timaadaan biidni illahi tabaaraka wa tacaala waxaa idin sugaaya dalkii iyo dadkii iyo diintii aada sugaysa oo dhammaantoodba u baahan inaad ilaalisaan badbaadisaan xifdisaan jiilka idinka dambeeyana insha allahu tacala aada gaarsiisaan min nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam laga soo bilaabo ilaa yowmina haada diinkan jiilba jiiliyu u dhiibaya markii lasoo weeraro cadow uu soo weeraro rag yaa ka difaacay markay barasho iyo cilmi in dadka la gaarsiiyan oo ragaa u taagnaayoo diinka dadka gaarsiinay kaalintiina idinkana waxaan rabnaa insha allahu tacaala hadduu diinku difaac u baahdo inaad ka soo baxdaan haddii diinku u baahdo in dadkii la baroo la gaarsiiyana inaad kaalintaa kasoo baxdaan ayaan idinka doonaynaa biidni illahi tabaaraka wa tacaala muqayamkii inoo soo socday safarada dheerdheerna looga yimid saacaddan laga bilaabo insha allahu tacaala wuu inoo xiran yahay xiritaankiisi iyo gunaanidkiisi yaan joogno allah ayaan oga mahad celinaynaa bacda daalika maanta dalkeena waxaa ka jirta abaar dadkeenna miyiga joogo xoolihii way ka baaba-een bal dadkiiyaa meelaha qaar oon iyo iyo gaajo u dhimanaya dadka magaalooyinka joogo in badan oo ka mid ah ilaahay uu u nimceeyo biyo iyo baad inay haystaana laga yaaba laakiin dadkeenna miyiga ku nool markaad safarro ku baxdo oo tagto baadiyaha iyo dhulka fogfog waxaad arkaysaa dhibaatada ummadda haysato ilaahay subxaana wa tacaala haynaga dulqaado ilaahay raxmaddiisa hayna siiya ilaahay ayaan u gacmo hoorsanaynaa ilaahay aan weydiisanaynaa gurmad deg dega ilaahay inoo gurmada subxaana wa tacaala ilaahay dadka iyo dalkaba allah inoo badbaadiy iyo xoolahaba abaartaa marka jirta gurmadiyaa socda dadka muslimiinta oo dhan ay kaalintooda ka qaadanayaan rag iyo dumar carruur iyo waayeel bay ka wada qayb qaadanayaan waxaan rabnaa juhdigaa socdo qof walba meeshiisa ugu imaanayaa nin walba kaalintiisa inuu qaato idaacadday ka socotaa wilaayaadkao dhan ay ka wada socotaa gurmadka noocaasoo kale guddiye abaaraa la sameeyey mid heer xaraka ah mid heer wilaayo ah qof walba wuxuu awoodi kara nus dollar har dollar shan dollar kaalintiisa ha ka qaato oo walaalkii muslim oo ooman ama gaajaysan ha ku badbaadiyo hal dollar oo u bixiyo intaa kabacdi insha allahu tacaala safaro yaad galaysaan biidni illahi tabaaraka wa tacaala waxaan idin leenahay walaalaha safarka galaya ardada ah nastawdicukum allaha diinakum wa amaanatakum wa khaatima camalikum ilaahay yaa idin weydiinaynaa nabad iyo caafimaad idinka iyo gaadiidkiinaba inuu ilaahay nabad idinku geeyo guryihiin aad ku laabataan iyo waalidkiina iyo dadkii aad ka timaadeen annagana taas yaa farxad inoo ah biidni illahi tabaaraka wa tacaala ilaahayna waa idiin weydiinaynaa wajazaakum allahu khayran wa akhiiranna insha allahu tacaala way inoo xiran tahay xafladdeennii wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلود waa hagaag markan waxaad ku soo dhowaataan xalqadii mawaacid ramadaaniya oo uu horay u jeediyey sheekh khaalid xuseynaan oo ka mid ahaa hoggaanka mujaahidiinta alqaacida oo aan annaguna idiinsoo tarjumnay waana xalqadii koy tobnaad
عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يا رب يا رب يا رب هذا موسم البشرى تصفو القلوب وتطول الأبدان تزكو به الصلوات في ولنور وجهك تخشع الأكبار زاد الدعاء وفي الرجاء سفر
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا مباركا طيبا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد لو تأملنا في حياة رسولنا صلى الله عليه وسلم لوجدنا أن هذا الموضوع موضوع التوبة كان جزءا من حياته markii aan u fiirsanno nolosha rasuulkeenna sala allahu calayhi wasalam waxaan ogaanaynaa in arrintu toobadu ay ahayd qayb ka mid ah nolol maalmeedkiisa waxaana sugan in rasuulku sala allahu calayhi wasalam uu yidhi dadow u toobadkeena allaah kana dalbada dembidhaaf anigu waxaan u toobadkeenaa allaah maalintii boqol jeer haddaba haddii maanta qof lagu yidhaahdo maanta ma u toobad keentay allaah wuxuu kuu soo eegayaa si layaab leh oo inkiraadi ay ku jirto isaga oo leh ma xumaan baan sameeyey malaxu miyaad ii malaynaysaa miyaad i aragtay anigoo ribo cunaya ama salaadda ka tegey miskiinkaas ma oga in nebigeennu sala allahu calayhi wasalam maalinkii boqol jeer uu u toobadkeeni jiray allaah naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee isaga ehelkiisa iyo asxaabtiisa waxaa ka siiyaa badan in mararka qaarkood hal fadhi oo la mid ah fadhigan aynu joogno uu rasuulku sala allahu calayhi wasalam allaah ugu toobadkeeni jiray boqol jeer hal fadhi gudaheed ee ma ahan maalintii oo dhan qof kasta oo idinka mid ah ha isweydiiyo imise jeer ayuu ku dhaqmay xadiiska noloshiisa ma jiri karaa fadhi aan fadhiisanno oo aan boqol jeer ku nidhaahno subxaana allah amba aan dembidhaaf ku weydiisanno allaah allah subxaanahu wa tacaala ma cadaabo qofka isagoo dalbanaya dembidhaaf waxa uu yidhi وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون sidoo kale keliya ma ahan in lala hadlayo gaalada ee mu'miniinta waa lala hadlayaa marka uu allaah leeyahay توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم إيش لعلكم تفلحون toobadu waa mid ka mid ah sababaha guusha ee lagu gaaro liibaanta iyo farxadda alleh subxaanahu wa tacaala waxyaabaha layaabka leh waxaa ka mid ah in dadku shayddaanku uu ku cayaarayo markii qof uu dembi galo haddii lagu yidhaahdo maxaad u dalban weyday dembidhaafka allaah wuxuu ku jawaabayaa shalay ayaan sameeyey balse mar kale ayaan samayn karaa maadaama si fudud uu dembigu u galay markaas ayuu toobad keenaa dembidhaaf dalbaa haddana dembi kala sameeyaa haddana toobad keenaa nin ayaa u yimid alimaam xasan albasri oo ku yidhi miyuusan qofka ka xishoonaynin rabbigiisa wuu dembaabaa haddana toobad keenaa haddana uu dembaabaa haddana uu toobad keenaa shayddaanku waxa uu doonayaa inaad noqoto mid ka quusta naxariista allah subxaanahu wa tacaala wuxuu rabaa inaad tidhaahdo waxba kama faa'iidayo toobada mar kastana waan ku noqnoqdaa dembiga qaar baa yidhaahda adigu waad cadaysatay dembiga laakiin taasi sax ma ahan markii aad dembidhaaf dalbato oo aad u toobad keento allaah waxaad u laabanaysaa rabbigaaga halkaas ayaa kaga adkaanaysaa shayddaanka waad ka caraysiinaysaa shayddaanka ma jeclo inaad u toobad keento allah subxaanahu wa tacaala badiya towbada sida qaar ka mid ah salafkii hore ay yidhaahdeen subax kasta noqda kuba taa'ibin ah galabkiina noqda kuba toobad keena maxaa yeelay qofka bini'aadamka ah waxaa laga yaabaa in laga xanibo cibaadooyinka iyo daacada uu samayn lahaa sababta dembiyadiisa iyo gefkiisa sidaa darteed waa inaan arrinta toobadu ay noqotaa qayb ka mid ah nolosheenna ha u malaynin in toobadu ay gaar u tahay dadka faasiqiinta ah dadka xunxun ama maxaabiista maya toobadu waxaa u baahan muslim kasta qalbigaagu wuxuu u baahan yahay in la nadiifiyo carabkaaga wuxuu u baahan yahay in lagu mashquuliyo xuska alleh sidoo kale imaam xasan albasri wuxuu noo dardaarmay dardaaran qaali ah isaguu yidhi badiya istikfaarta maalintiinna iyo habeenkiinna inta aad joogtaan guryihiinna iyo suuqyadiinna jidadka iyo meel kasta maxaa yeelay ma ogidiin goorta uu soo degayo dembidhaafka alleh haddaba ku dadaal in carabkaaga uu ku mashquulo istikfaarta ogow inaad adigu u baahan tahay toobad adiguba dembiile ayaa tahay naftaada ha u fiirinin si kibir ah adigoo leh anigu waan ka fiicanahay kuwa kale waan dukadaa waan soomaa waan akhriyaa qur-aanka wax badanna waan qabtaa maya qof kasta wuxuu maalin kasta u baahan yahay inuu u noqdo allaah oo uu toobad keeno kana baryo dembidhaaf allah subxaanahu wa tacaala بل نحن بحاجة ماسة كل يوم إلى أن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن نستغفر الله جل وعلا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
مغرورة صدقاتها وحسابها مغرورة صدقاتها
guud ahaan barnaamijkii faafareebka wararka caawa naga intaas assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى